alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf alambiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslm wbacdu assalaamu calaykum wraxmat ullaahi wbarakaatu mowduuca aan jeclahay caawa wixii ilaahay iga karsiiyey inaan ka idhaahdo waxa weeye sifatu salaa waa sifada iyo tilmaamta ay leedahay salaadu ama kayfiyada iyo qaabka salaada loo tukado iyo wixii lagama maarmaanahee ka sii horreeya ee ku xidhan salaadda innaga oo salaadda markaynu ka hadlaynana ka bilaabi doonna kibaarashada iyo xidhashada ugu horraysa ilaa iyo salaamo naqsiga iyo waxoogay ka dambeeya waxaanan uga jeednaa sifada salaadda balle inaan u dhowayno inta aan kari karno sifadii salaada nebigeenna moxameda sala allahu calayhi wasalam qaabkeedii iyo kayfiyadeedii inaan u dhowayno ayaan rabaa haddaynu isweydiinno waxaan u doortay mowduuca sifatu salaati nebiy inaynu sifadii salaada nebiga bal inta aynu u dhowayn karno inaynu u dhowayno inaynu qaabkeeda ka hadalno waxaan u doortay saddex sababood mid weeyaane nebigeennu sala allahu calayhi wasalam isagoo inala hadlayaa wuxu uhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli xadiidka saxiixa ee imaamuulbukhaari uu soo saaray nebigu sala allahu calayh wasalam wuxu uhi waxaa u tukataan sidaa ii aragteen anigoo u tukanaya sidaan anigu u tukaday ee igu aragteen u tukada innagu maynaan arag nebiga sala allahu calayh wasalam oo tukanaya laakiin kuwii arkay ee la joogay ayaa inoo soo raray oo inoo soo guuriyey qaabkii iyo sifadii iyo kayfiyadii nebigu sala allahu alay slam u tukan jiray markaa midda koowaad innagoo fulinayna kuna dhaqmayna amarkaa nebigu uhi u tukada si ay aragteen anigoo u tukanaya ayaan doortay inaynu bal ku dhowayno aynu ka hadalno salaaddii nebiga midda kale ee labaad in qofku uu barto sifada iyo kayfiyada iyo qaabka salaadu mid waajib oo laga maarmaana weeye haddii uu bara waayo oo salaaddiisa uu qaldo ama bawsi uu ku tukadana salaaddiisaasi waxay noqonaysaa mid waxba kama jiraana waxaa inoogu daliila nebigeenna sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida xadiidka saxiixa ee fii saxiixi albukhaari ku soo arooray siduu tilmaamayey isagoo masaajidka ku sugan ayaa nin saxaabiya agtiisa ku tukaday ninkii baa salaadii dhammeeyey nebiga ayuu yimi wuu salaamay nebigu salaamtii buu ka celiyey waxa uu ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli orod oo niyahow noqo oo tuko waxba maa tukanine ninkii waa uu tukaday mar labaad markuu salaaddii dhammeeyey buu nebigii haddana ku soo noqday sidii si leeg buu nebigii u salaamay nebiguna salaamtii buu ka celiyey mar labaad wuxuu ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli orodoo noqo oo tuko waxba maa tukanine mar saddexaadkii buu haddana ninkii ku noqday sidii si leeg buu u tukaday waa dhammeeyey nebigiibuu ku soo noqday uu salaamay dabeedna nebigu haddana sidii buu ku yidhi ama laba ama saddex irjic fasalli fa innaka lam tusalli warniyow noqo oo tuko waxba maa tukanin ninkaa waxaa loo yaqaanaa almusiiu salaata ninkii salaaddiisa xumaynayey ayaa macruuf xadiidkaasi uu ku yahay ninkaa waxaa la tilmaamaa inuu ictidaal yacni ku-xasilka salaada lagu xasilo aanu lahayn oo si degdega uu tukanayay maca daalika isagoo rugnigaasuun xumeeyey oo salaaddiisa intii kale iskaba wanaagsanayd maadaama hal rugni oo ka mida uu xumeeyey nebigu muxuu idhi irjic fasalli fainaka lam tusalli orad oo noqo oo tuko waxba maa tukanini hadda u fiirsan nebi maxamed mana odhanin irjic fasalli fainaka lam tuxsin salaa warniyow salaaddii maad wanaajinine salaadda oradoo qaabkeeda soo wanaaji markaasuu ninkii nebigii wuxuu ku yidhi ilaahay xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartay sidaas si aan ahaynoon anugu salaad u garanaya ma jirtee ibar buu yidhi markaa dabeetana nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay inuu markuu salaadda u kaco weysaysto inuu qiblada qaabilo inuu kibaarto inuu qur-aan wuxuu karaya akhriyo inuu rukuuco inuu rukuucda ku xasilo inuu ka tooso sife aan sheegi doonno ayuu markaa nebigu sala allahu calay wasalam u tilmaamay taasi waa sababta labaad ee aan u doortay inaynu sifatu salaati nebiyi sala allahu alay slm aynu ka hadalno oo kooban inaynu baranno waa inagu waajib haddii aynu baran weynana oo aynu qaabka salaadda hagaajin weynana salaaddeennu waxay noqonaysaa mid waxba kama jiraana midda saddexaad yacni muxaadaraad hore oo aan ku lahaa salaadda yacni amaa mar afar bay ahaayeen oo way fara badnaayeen amaa mararka qaarkoodna kutub ayay ku dhex jireen sidaa daraaddeed waxa aan jeclaystay hal muxaadaro oo keliya oo bal salaada uun ku saabsan iyo wixii lagama maarmaanka u ah inaan gaar uga hadlo haddii walaalayaal intaa aan hordhac kaga tago waxaynu isweydiinaynaa tacriifka salaada iyo eray bixinteeda sharci ahaan marka aynu ka hadlayno salaad waxaa la yidhaahdaa oo lagu tacriifiyayo habboonna in lagu tacriifiyo oo khilaafsan sida ay fuqahadu in badan ku tacriifiyaan cibaadatun daatu aqwaalin wa afcaalin muftataxatun bitakbiiri mukhtatabatun bitasliim ama atacabudu lilaahi biaqwaalin wa afcaalin muftataxatin bitakbiiri mukhtatabatan bitasliim waxa weeye salaadu waa cibaado alle la caabudayo oo aad ku caabudayso waxaad ku qowlaysood odhanayso iyo wax aad samaynaysood falayso oo aad ku furfuranood ku bilaabi takbiir iyo weynaynta ilaahay oo allahu akbar baad ku furfuranaysaa waxaanaad ku khatimaysaa oad ku gebagabaynaysaa salaama naqsi waa cibaadada noocaas ah amaa waxaynu leenahay waa ilaahay oo lagu caabudo atacabudu lilaah inaad ilaahay ku caabuddood addoonnimadiisa ku muujiso waxaad ku hadlaysa aqwaal iyo afcaal aad samaynayso oad ku furfuranaysa takbiirta kuna khatimayso salaamo naqsiga cibaadada noocaasa ee isaga geysan aqwaasha iyo afcaasha haaliban sida badan ayaa la yidhaahdaa fuqahadu inta badan way ka reebaan cibaadada aqwaalun wa afcaalun unbay yidhaahdaan taana waxaad mooddaa inaanay duxdii laga rabay inaanay lahayn haddii aynu walaalayaal intaa tacriifka iyo eray bixinta aynu ku dhaafno ahmiyadda iyo qiimaha ay salaadu leedahay ayaynu isweydiinaynaa ahmiyadda iyo qiimaha salaadu ay leedahay isaguo aad u ballaadhan yahay una fara badan yahay haddana dhowr qodob baynu ku soo koobsanaynaa waa midda koobaade salaada waxaa lagu tilmaamaa cibaadaadka inay ugu muhiimsan tahay islaamka dhexdiisa cala alilaaq waxaa la yidhaahdaa alsalaatu ahamu alcibaadaati fi lislaami cala alilaaq salaadu waa ta ugu muhiimsan islaamka dhexdiisa cibaadooyinka maxaa yeelay ay ugu muhiimsanaatay waa midda koobaadee salaadu waa rugniga labaad ee laga rabo labada shahaado ilaahay marka uu allanimo u qiro nebi maxamedna rasuulnimo u qiro iyo ergi shayga labaad ee laga rabaa waa salaada waayo shahaadada iyo ilaahay qiridiisa iyo tawxiidka iyo alle keliyeelkiisa waa aasaaskii waa seeskii islaamku ku dhismayey salaaduna waa tiirkii iyo udubdhaxaadkii ugu muhiimsanaa ee islaamka weeye haddii aan shahaadadu aanay jirin qiridda alla la qiraya iyo rasuulkiisa haddaan tawxiidka iyo alle keliyeelkiisu aanu jirin uu meesha ka maqan yahay taa macnaheedu waxa weeye inaan cibaada aanay ansaxaynin salaadii ansaxaynin wax kala toona ansaxaynin idan waxaynu leenahay salaadu waa udubdhaxaadka islaamka wa camuuduhu salaa see nebigu uu ku tilmaamayay jiirkiisa udubdhaxaadka islaamku inuu yahay salaada ee ay arkaanta kalena kusii dhismaysa ee ay ku soo ururayso midal kale arkaanta islaamka ee kale sida sekada sida soomka sida xajka qofka bini aadmiga way ka dhacdaa fii bacdi alaxyaan xilliyada qaarkood bay ka dhacdaa sekadii adigoo xoola leh haddii qaan lagugu yeeshay qaan qabato waa kaa dhacaysaa haddii nisaabkii iyo qadarkii ay ka gaabtaan waa kaa dhacaysaa soomkii haddaad xanuunsanaysa waa kaa dhacaya haddaad socoto tahay yani xilligaa wuu kaa dhacaya xilliyo kale inaad soomto mooyaane xajkii kadaalika sidaasoo kale qofku hadduu xoolo waayo waa ka dhacaya ruuxii dumar aha hadday maxram weydo kuma waajibi maayo haddii uu istidaaciya awoodi waayo mid jireed iyo mid xoolad buu ka dhacaya cibaadaadka kale oo dhammi qofka insaanka iyo bini aadmiga fii bacdi laxyaan bay ka dhacaan amaa salaada miyaa iyadu qofka muslimkaah ee qaangaadhkaa kama dhacdo in alliyaaliyo intuu caqli leeyahay ee wax kala garanayo salaadu in alliyaaliyo intuu qofka muslimkaah ee qaangaadhka ay caqli leeyahay wax kala garanayuu tamyiizlaya salaaddii ka dhici mayso wax alliyaaliyo wixiis hortaagayaa ma jiro waxaynu soo tilmaannay salaadu aqwaal iyo afcaal inay tahay wax lagu qowlo iyo wax lagu hadlo wax la sameeyo iyo wax lagu hadlo haddii uu qofku akhras yahay oonu midh hadallaba soo saaraynin salaaddii ka dhici mayso haddii la deldelo oo la tigtigo tiirkaa lagu xidho kaa dhici maysa sidadaasaad ku tukanaysaa wax alliyaaliyo waxay salaadu kaaga dhacaysaay ma jirto maadaama aad tahay qof caqli leh ahmiyadda iyo qiimaha salaadu ay leedahay darteed ayaa habeenkii iyo maalintii shan jeer aynagu soo noqonaysaa halka cibaadaadka kale ay bedidoodu sannadkii iyo cumrigii hal mar iyo ay yihiin ayada salaadu waa shayga laynagu waajibiyey habeenkii iyo maalintii afar iyo labaatankii saacadood shan jeer waxaa sidaa laynoogu waajibinay waa qiimaha iyo ahmiyadda ay leedahay waxaa kale oo ina tusinayaa ahmiyadda iyo qiimaha salaadu ay leedahay bal u fiirsan nebi maxamed markii salaadda lagu faral yeelay halkuu joogay habeenkii leylat alisraa waalmicraaj isagoo fowqa sabci samaawaat jooga ayaa lagu faral yeelay malag looma soo dhiibin biduuni waasita iyadoon cid u dhexaysaa jirin baa ilaahay ku faral yeelay halka cibaadooyinka kale nebigu isagoo dhulka jooga lagu faral yeelay isla markaa malakul jibriilla loo soo mariyey labadaaba salaaddu way kaga duwan tahay isagoo nebigu fowqa sabci samaawaat jooga ayaa lagu faral yeelay liculuwi qadriha iyadoo lagu muujinaya qadarkeedu siduu sarreeyo iyo biduuni waasita inay tahay xidhiirkii ilaahiyo qofka u dhexeeyey ayaa biduuni waasita loogu waajibiyey waxayna tusinaya ahmiyadda iyo qiimaha ay salaadu leedahay waa quratu cayni nabiyu sala allahu calay wasalam waa shayga nebi maxamed ku indha qabowsan jiray nebigu xadiidka saxiixa wuxu uhi wa jucilat quratu cayni fi salaa indhaqabowsigayga waxa la yeelay oo la geliya salaada salaaduu nebi maxamed ku indhaqabowsan jiray waa dardaarankii ugu dambeeyey ee nebi maxamed uu u dardaarmay ummaddiisa markii uu sii dhimanayay isagoo neefihii ugu dembeeyey neefsanaya ayaa wuxuu lahaa asalaa asalaa wamaa malakat aymaanukum war salaada ilaaliya war salaada ilaaliya iyo waxay gacmihiina mulkiyeen ee ama xoolaa ama addoomma ah iyagana ilaaliya oo u saafale baa nebigu sala allahu alay slam yidhi yacni waa dardaarinkii ugu dambeeyuu nagaga tegey waa shayga maalinta qiyaamaha qofka acmaashiisa loogu hor xisaabiyo shayga u horeeya ee lagaa eegaye lagaa saxayaa ee haddii sax laguu saarana acmaashaadoo dhan ay wadhagaagi haddii qalad lagaa saarana acmaashaadoo dhan ay xumaanaysaan waa salaada nebi maxamed baa inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi awalu maa yuxaasabu calayhi alcabdu yowma alqiyaamati min acmaalihi assalaa waxa ugu horeeya ee addoonka maalinta qiyaamaha acmaashiisa loogu hor xisaabiyo salaada ugu horaysa hadday salaadiisu hagaagto camalkiisao dhan waa hagaagaya hadday salaadiisu xumaatana intii kalena waa xumaatay waxaynu leenahay salaadu waata ilaahay uu ku xidhay in lagu khushuuco falaaxa iyo liibaanta dadka muminiintaa ilahay muxuu uhi qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun ilahay wuxu uhi waxa liibaanay muminiinta salaadooda ku khushuucaya muminiin kuwa ilaahay rumeeye baa liibaanay un lama odhanin waa la qeydiyay muminiinta oo kuwa salaada marka ay tukanayaan khushuuca qalbigooda iyo jawaaricdooda iyo xubnahooda khushuucaan waxa ay akhrinayaan tadaburu ku samaynaya yaqiinsan ee la socda alle inay hor taagan yihiin la munaajoodayaan oo ay la faqayaan kuwa khushuucdaa la yimaada ayaa liibaanay baa ilaahay liibaantii kuwaas ayaa yeeshay salaadu waa tafaasiladahee kala saaraysa addoonka iyo gaalnimada nebi maxamed baa inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam wuxuu idhi bayna alrajuli waalkufri washirki tarku salaa waxa u dhaxeeya qofka nin baa la cabiree ruuxii dumar ahaydna waa la mid iyo gaalnimo iyo shirki waxa u dhaxeeya waa salaada ka tegitaankeeda mar haddaad salaadii ka tagto macnaha gaalnimaad ku dhacday shirki baad ku dhacdo hawadaadii baad caabudday waa shayga qudha ee ka tegiddiisa asxaabtu ay u arkayeen gaalnimo inuu yahay haddaynu walaalayaal ahmiyadda salaadda intaa ku dhaafno waxaynu isweydiinaynaa maxay tahay xikmadda iyo ujeeddada aynu ka fahmi karno walilaahi alxikmatu albaaliqa aynu ka fahmi karno ee laynoogu waajibiyey salaadda waxaan odhan karaa maan ku soo urinayaa saddex arrimood waxa salaada laynoogu waajibiyey weliba afar iyo labaatankii saacadood shan jeer laynoogu waajibiyey waxa weeye inay mar walba taagnaato silada iyo xidhiidhka addoonka iyo rabbigii u dhexeeya inuu goor walba taagnaado oo ilaahay aanad ka go'in marnaba ilaahay baa yidhi waaqimi salaata lidikrii salaada og xusida aad igu dhexusaysa darteed si aad iigu xusi darteed salaada og waynu tilmaami doonnaa bal markaynu faatixada ka hadlayno sida ilaahay ugu jawaabayo addoonku marka uu faatixada akhrinayo wuxuu ilaahay ugu jawaabayo odhanayo ayaynu arki doonnaa marka waxa weeye waxa salaada laynoogu waajibiyey ee weliba sidaa mukararkee soo noqnoqday in laynoogu waajibiyey in xidhiirka ilaahay aynu la leenay uu noqdo mid joogtaa laba waxa weeye salaadu mid dayr inoo ah oo inaga ilaalinaysa wax alliyaaliya wuxuu markaynu ilaahay ku xidhannay haddana wixii xumaayee dhan ee inagu xirnay o dhan bay inaga ilaalinaysaa ilaahay baa taana sheegay ina asalaata tanha can alfaxshaai waalmunkar salaadu waxay u diidaysaa qofka oy ka hor istaagaysaa salaada sidii ay ahayd loo tukado ta la yska soo tuuraya iyo maaha in dadka qaar waxay tukadaan mar iska soo ridaya iyo iyo iska bawsiga maaha salaada dabta ah ee siday ahayd loo tukado bikhushuucin loola yimaado ee iyadoo aadaabteeda iyo arkaanteeda iyo waxeedo dhan la ilaaliyo la tukadaa waxay qofka ka nahyin waxay xunoo dhan ayay ka nahyinaysaa dadreo qofkio salaaddii tukanaya haddana wixii xumaa ku dhex jira taa macnaheed waxa weye salaaddiisaan salaad ahayn markaa taasina waxa weeye waa dee dayrkaasay qofkii uga tahay xumaantii ta saddexaad waa isku xidh bulshadii muslimka ahayd bay isku xidhaysaa oo ay ribaad ijtimaaciyo bulshada ay ka dhaxaysiinaysaa waayo marka ay shantii salaadoodbay isugu imanayaan jimacii jumcihii isu imanayaan ay meel ku wada tukanayaan hal imaam wada dabagelayaan iswada dhinac istaagayaan yacnii dad isku xidhan oo iska warhaya oo kooda xanuunsan loogaadolaya hebelmeeyey oo hebel baa xanuunsayma waaye aan soo booqanno waayo ninka jamaca ka adha asxaabtii way booqan jireen halkaana isku xidh bay ka tahayoo bulshadii ummaddii way isku xidhaysaa ilaa xad xataa salaada marka dagaalka lagu jiro jamacii uu ilaahay yidhi jamacii in la tukado iyadoo dagaal iyo xabad lagu jira bale jamaca ha la tukado haddii aynu walaalayaal intaa ku dhaafno waxaynu isweydiinaynaa salaadaasi iyay ku waajibtaa waxay ku waajibtaa baynu leenahay kow qofka muslimkaa gaal hadda odhan mayno la kaalay laakiin waxaynu leenahay islaam oo ashahaado kadibna salaada iyo wixii ka dambeeba la kaalay baynu leenahay ee hadda uun tuko odhan mayno marka salaaddii waxay waajib ku tahay oo laga doonaya qofkii muslimka ahaa ee qiray shahaadateynka qiray ayaa laga rabaa waxay ku waajibaysaa qofkii baaliqa ahaa ee qaangaarhka ahaa sabigii kuma waajibayso waa marfuuculqalamse xadiidku nebigu sheegayay ilaa intuu ka qaangaadhayo laakiin toddoba jir waxaa loogu faraya sida nebigu sala allahu ala sl inoo tilmaamay toban jirkana loogu garaacayo waxa weeye si uu ugu layliyamo oo uu ugu sii tababarto oo ula sii qabsado darteed ee waajib kuma aha way hadhowun haddii inta layska sidaa la yidhahdo shaniyo toban jir mayd gaadha iminka salaada gal waxaa laga inu la qabsan waayo laakiin marka yaraan lagula soo qabadsiiyo wuu la qabsanayaa waxay ku waajibtaa qofkii caqliga lahaa qofka aan caqliga lahayn ee ama aan gaadhin da'dii caqligan mumayis ahayn amaba dhaafayba ee qof weynoo kharifay ama qofkii khalkhal kale maskaxda kaga dhacay ee waashay salaadi ku waajib maaha oo wax salaadoo lagu leeyahay ma jirto wuxuu ku waajibayaa ruuxii dumarka ahayd ayay salaaddii ku waajibaysaa ee daahirka ka ahayd can alxayd wanifaas gabadhii xayd iyo nifaas lahayd ayada waajib kuma aha qadana laguma lahaa haddii aynu ciddii ay ku waajibaysayna intaa ku dhaafno waxaynu isweydiinaynaa maxay tahay shuruudda loo eegayo salaadda ansixitaankeeda salaadda ansixitaankeeda waxaa loo eegayaa kow inay xubnaha qofku ka daahir yihiin xadadkii weynaa iyo ki yara bimacnaa jinaabada iyo caadadan dumarka iyo dhiiggan dhalmadiyo xadatul akbar baa la yidhaahdaa xadadkii yaraa ee waysela'aantii ah waa inuu qofku ka daahir yahay si ay salaadiisu ansaxdo waa inuu nijaastii wixii nijaasaadka ahaa ka daahir yahay jidhkiisa iyo maradiisa iyo meesha uu ku tukanayaaba saddexdaasba wax nijaasa waa inaanay lahayn oo haddii qofku uu jinaabaysan yahay dee waa inu maydhaa hadse ku taallo dee waa inu iska suuliyaa haddii maradiisa ay nijaas tahay dee waa inu maydhaa ama iska beddelaa haddii meeshan uu ku taagan yahay ay nijaas tahay dee waa inuu ka baydha meel daahira isku taaga waa hadday suurtagal u tahay waxaasoo dham hadday suurtagal u yihiin weeye haddii aanay suurtagal u ahayn oo meel nijaasa lagu xidho halkaasuu ku tukanaya wejigun baanu salaada dhigaynin marka waa inuu nijaastii iska suuliyaa qofku waa inuu haddii uu jinaabo leeyahay iska maydha waa inuu maradiisii nadiifiya oo uu nijaastii ka maydha waa inuu meeshiina nadiifiya isagoo markaa jirkiisa nadiif yahay oo maryihiisa nadiif yihiin oo meeshuu taagnaa nadiif yihiin oo wixii nijaasaha iska tiray waa inuu rabbi ishortaagaa markaa haddii markaa biyo waayana dee waa inuu gebagabaystaa sida aayadda qur'aanka ay tilmaantay hadduu weyse laha waa inuu weysaysta ilaahay baa aayadda qur-aanka kuyidhi kuwa aliya nebi rumeeyo markaad doontaan salaadda inaa u kacdaan wejiyadiinna maydha gacmihiinnana maydha ilaa xusullada madaxiinna masaxa lugihiinnana maydha ilaa kuraamaa haddaad jinaabo leedihiin dahirsada oo maydha baa ilaahay yidhi waa inuu markaa qofkii weysaystaa haddii aanu weyse qabin weysada walaalayaal innagoo ururinaynaa kow waxaa ka ah qofku inuu niyeeyo weysada waayo niyadu waxay kala saartaa waxaa loo yaqaana caadada iyo cibaadada inaad iska maydhmaydhayso ad wejigan iyo gacmaa boodh ka maydhayso iyo inaad weysadii cibaadada loo maydhashadii cibaadada loo maydhanayo aad u maydhayso waxa kala saaraya waa niyadaada haddii aad intii la maydhi jiray weysadaba aad maydho laakiin ujeeddadaadu ay tahay wasakdan iyo uskagan iyo waxaan iska saarun ay tahay weyse ku noqon mayso laakiin haddii biniyati lwuduu weyse darteed aad intii u maydho weysay ku noqonaysaa marka waa inuu niyeeyaa qalbiga ka niyeeyaa nebi maxamed kuma hadli jirin niyo qalbiguunbuu ka niyan jiray dabeetana waa bilaabi jiray intaa kadib waxa odhanaya bismi illaah kadib labadiisaa kaf labadiisaa hore ayuu maydhayaa waa luqluqanayaa waa sandaarsanayaa saddex jeer ayuu hal mar isaa isugu marinayaa haddana mar labaad haddana mar saddexaad waana iska soo fiif odhanaya oo gacanta biix buu fiif iskaga soo odhanayaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuu amrayoo luqluqashadaa iyo sandaarsigaa iyo weliba in lagu xeel dheeraado qofku inuu sooman yahay mooyaane oo isaga laga maarmaana si aanay ugu siiban birifqinu la yimaado nebiga sala llahu alay slm weyse uu weysaystay oo aanu luqluqashiya sandaarsisa raacin ma sugna baa layidhi sidaa daraaddeed baa culamada qaarkood ay waajibiyeen inay waajib tahay luqluqashada sandaarsigaasi culamada qaar baa waajibiyeen intaa kadib wejigiisa ayuu maydhayaa oo ka bilaabma timuhu caadahana laga ka baxanaya lafgadheeda dherarka dheg ilaa dheg balladh intaana waa inuu maydhaa saddex jeer intaa kadib waxa uu masaxayaa madaxiisa mara waaxida oo uu ku samaynayo iqbaal iyo idbaar oo sidaasuu ugu marinaya deetana sidaasuu soo celinaya saasuu wada marayso haddana saa u soo celinaya nabigana sala allahu alay slam saddex weji unbaa ka sugnaaday inuu madaxiisoo bannaan sidaa intuu u wada masaxay haddana saa u soo celiyey inay culamadi iyo wixii u saarnaa intuu fooda inka masaxay dabeetana inta kalena ku dhammaystiray iyo inuu cumaamadiiya wixii u saarnaa ku wada dhammaystiray saddexdaa kayfiya ka sugan nabiga sala allahu alay wasalam laakiin madaxii oo bannaan in yaroo keliyawna in laga masaxa maa sabatat can nebi sala allahu alay wasalam nabiga kamay sugnaanin waana hal mar unbaa la masaxaya isaga lagu celcelin maayo dhegahana biyo cusub loo qaadi maayo kuwa madaxunbaa dhegahana aad soo marinaysaa daahirkooda iyo baatinkoodaba aad soo marinaysaa dabeetana wuxuu maydhayaa qofku labada lugood waxaan soo dhaafay gacmihii gacmihii buu gacanta midig buu maydhayaa gacanta bidix buu haddana ku xigsiinaya ilaa iyo kuraamaha ilaa iyo kacbaynka deetana madaxu masaxaya madaxaa ka dambeeya intaa kadibna waxa uu maydhayaa labada lugood ilaa kuraamaha wixii ka sarreeyaana waa shay iska sunnaa weliba in takhliil lagu sameeyo oo si aanay biyuhu u gaadhi waayin inuu faritiisaa bidix faryaradiisaa gacanta bidix hoosta faraha ka soo geliyu takhliiliyo ayaa wanaagsan oo sunna ah inuu cidhbaha iyo meelaha labanlaabma iyo baabacada hoose iyo inuu aad ugu dadaalo waayo waa dhul ay dhaafaan biyuhu waxaana nebigu sala allahu alay slm yihi waylun lilcaqaabi min annaar hoog iyo halaag baa u sugnaaday cidhbaha naar xaggeedu uga sugnaaday cidhbaha aan la maydhaynin biyaa la gaadhsiinaynin sidaa inuu u tartiibiyo aynu u soo sheegnay ayaa iyaduna laga maarmaan oonu isweydaarinin waxa kale oo iyana laga maarmaana inuu xidhiidhiyo oo weysada aanu kala angejinin culimada qaarkooda waxay ku daraan arkaanta qaarna sunnayaashay ku daraan maxaa yeelay nebigu sala allahu alay slam wuxuu arkay nin gommadiisa xagga sare meel caddoon biyihii gaadhin oo shilin leeg oo kale ayuu nebigu arkay dabeetana nebigu sala allah alay slm ninkii wuxuu ku yidhi uu ku amray inuu weysadii iyo salaadiiba soo celiyo marka waxay leey haddaan in la xidhiidhiyaa weysadii laga maarmaan ahayn dee wuxuu odhan laha inta yaru nimka mayd ee maadaama uu faray in la soo wada celiyo in muwaalaadkii xidhiidhintu laga maarmaan tahay baynu waa ka qaadanayna intaa kadib weysada waxba iska tumi maayo waxba iska qallajin maayo tuwaaliya wax ismarin maayo waayo qof iska beri yeelaya cibaadadii buu ekaanaya kadib wuxuu odhanaya ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna maxamedan cabduhu rasuulu allah wajcalnii min atawaabiin wajcalnii min almutatahiriin ducadaas ayuu akhrisanaya laba ragcadood hadduu sii tukan karana waa fiican tahay waayay kaasi wuxuu shardigii ahaa tahaara shardiga labaad waxa weeye inuu qofku og yahay wakhtigii salaaddu inuu soo galay waayo ilaahay baa yidhi ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaaddu waxay ahaatay dadka mu'miniinta korkooda mid la faral yeelay oo wakhtina loo sameeyey wakhti uu soo galay iyo wakhti uu baxay salaad waliba leedahay xilligaad doontay iskama tukan kartid habeenkii isma raacin kartid mana soo qadimi kartid nin baa beri taarig salaad ama waxaan ku idhi warniyow salaada tuko gaari buu watay tagsiga dabeedna muddaan ku celceliyey markii dambe igu ihi waa hagaagi haleeli maayo habeenkii markaan soo hoydo ayuumaa shantaba israacinayaa buuri waxba kama jiraan weeye salaadiisa salaad walba ilaahay wakhti ay soo gashay iyo wakhti ay baxdo iyada lagamana horraysin kara lagamana dib marin karo kow wakhtiga salaada duhurku waa markay cadceeddu bartanka samada ka iilatay xaggan u iilato ayuu bilaabmaya ilaa intaa shayga iyo harhkiisu isleekaanayaan marka waxa wanaagsan haddii jawigu caadiyoon kulayl jirin in salaada wakhtigeeda ugu horreeya la tukado haddiise kulayl jiro in layska qaboojiyo ayaa wanaagsan oo nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu ahaa marka kulayl qabow jiro na salaada waa u degdegi jira oo awal wakhti buu tukan jiray marka kulayl jirana waa qaboojin jirayoo iska qaboojiya ayuu odhan jiray waayo kulaylku min fayxi jahannam jahannamo wuxuu ka mid yahay karkeeda ayuu ka mid yahay salaada casri wakhtigeedu wuxuu ka bilaabmaa shayga iyo harkiisu markay isleekaadaan ilaa iyo inta cadeedu ka dhacayso salaada casar si gaara ayaa laynoogula dardaarmay xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa salaat lwustaa salaada fadliga badan ee qiimaha badan wa salaat lcasr ilaa yidhi salaadaha ilaaliya haddana salaada casar baa ilaahay si gaara usii tilmaama qofka salaada casar ka tega baa nebigu yidhi faqad xabita camaluhu camalkiisu waa buray qofka dibdhiga ee cadceedda markaa ku siba cudurdaar la'aanna inuu markaa munaafiq yahay baa nebigu tilmaamay nabigeenu sal la alay sl wuxuu uhi tilka salaat lmunaafiq tilka salaat lmunaafiq buu taasi waa salaada munaafiqa taasi waa salaada munaafiqa wuu fadhiisanayaa cadceedduu dhowrayaa marka ay bayna qarnay shaytaanin xilligaa iliiqa sii dhigayse shayddaankuna halkaa iska taagee markaa sidii waxa xilligaa tukanaya ay uu isugu dhigay inay isaga u tukanayaan marka ay gaadho ayuu istaagayaayo afar buu tukanayaa sidii tukaha oo kale oo aanu ilaahay wax yar mooyaane ku xusin salaada munaafiq waa taabaa nebigu sala allah alay slam waa salaada muqayiriinta iyo asxaabulmafaarishta ya taqsiimtay sii yara xajiisanayaan iyo muudka bal ka dhammee dabeetana salaatulmunaafiq way salaadooda ku dhacaysaa oo jamaca u kici maayaan xilli horena tukan maayaan ee waxay markay taqsiimta dhammeeyaan ama sheekada iyo waada ayay u kacayaan salaada maqrib waqtigeedu waxau ka bilaabmaa markay cadceedu dhacdo ilaa inta midabkaa casi u baaba'ayo waayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu idhi laa tasaalu ummatii bikhayrin aw cala alfitr ummaddaydu ka suuli maysa khayr ama fitradii toosnayd inta aanay salaada maqrib dibdhigin xataa tashtabika nujuum ilaa xidiguhu ay dee wada caddaadaanoo xidigi ay iswada dhex galaanoo xidigi ay wada muuqdaanoo ishtibaag sameeyaan yacni intaanay xidigu wada muuqanineen madowga casaankaasi aanu baabiin ayaa la tukanaya salaada maqribna weliba wakhti keliyabaa iyadu leedahay salaada cishaayi waxay ka bilaabantaa midabkaa casi marka uu baabo ilaa iyo dee waaga dilaaciisa ilaa waaga runta sheegaya dilaaciisa laakiin waxaa fiican ilaa saddex meeloodow habeenka meeli marka ay tagto waxaa la karaahiyaystaa oo aan habboonayn salaada cishaa'i ka hor in la seexdo waa karaahiyo sheeko aan macno lahayn oo aan waxba ku fadhiin dabadeed in la sheekeeyaana waa la karaahiyso nebi moxamed sala allahu calayh wasalam kaana yakrahu nawma qablaha waalxadiida bacdaha ka hor in la seexdo salaaddii cishaa'i wuu karaahiysan jiray nebigu waayo way kaa tegaysaa in dabadeed la sheekeeyana nebigu sal l sl waa karahaysan jiray waayo salaaddiis wax baa ku dhaafaysaa in adigu dee arrimo waaweyn oo muhiima way jiraan mooyaane wakhtiga salaada subax wuxuu ka bilaabmaa waaga runta sheegayaa marka uu dhasho ilaa inta ay cadceeddu ka soo baxayso waaga runta sheegaya saadiqa markuu dilaaco ilaa inta cadceeddu ka soo baxayso salaadu cudurdaar waxay leedahay walaalayaal wakhtiyaalkeedaa lagaga saari karaa ama laga hormarin karaa hurdo hurdo aanad wakhtigoo galay seexanin cudurdaar bay kuu noqonaysaa nisyaan iyo ilow haddaad ilowdo cudurdaar bay kuu noqonaysaa markaad xasusataa unbaad tukanaysa sida nebigu sala la alay sl xadidka saxiixa ku yidhi jamac haddaad samaynaysood qof socoto tahay ama qof xanuunsanaya aad tahay oo aad salaadii duhurkii wakhtigeeda karatood casar u geysa ama casarotoo duhur u keento ama maqrib iyo cishaayi aad wakhtigoodii midba soo horaysa ama dambaysiiso waa cudurdaar lagaga saari kara intaa waxaan ahayn in wakhtiga salaada laga horaysiiyo iyo in laga dambaysiiyo midna ma bannaana shardiga afraad waxa weeye inuu qofku cawrada asturo cawradiisu asturnaatay ninka cawradiisu waa xunrurtiiyo labada luunta udhaxaysa ruuxa dumarana waa jidhkeeda oo dhan wejigaa iyo labadaa kaf waxaan ahayn wayna qarisaa dirac ma ku duwan kartaa markii nabiga la yidhi hadduu gomodaheeda qarinaya baa nebigu sala allah alay slam yidhi waxaa kaloo nebigu uhi laa yaqbalu salaata xaydin ilaa bikhimaarin gabadha da'da yani xaydka gaadhay salaadeeda lama aqbalayo khimaar inay yani waxay madaxeeda saartay inay ku tukato mooyaane shardiga shanaad waa qiblada qaabilitaankeeda qofkii awoodayay inuu qiblada qaabilo qofkii awoodayay inuu qiblada qaabilo de haddaanad awoodaynoo diyaarad saaran tahay amaba dee aadba dagaal ku jirto ama salaad sunna aad ku dul tukanayso masalan raaxiladiiyo waxaad la socotay waa kaa dhacaysaa laakiin intii aad awood leedahay waa inaad qiblada u jeesataa qibladuna waa kacbada qiblada muslimiintu meel kastay joogaanba halka loo soo tukanaya waa kacbada ilahay baa yidhi fawalli wajhaka shatara almasjid alxaraam ujeedi jiha wejigaaga masjid alxaraamka xaggiisa waxaytuma kuntum fawallu wujuhakum shatra meel kastoo aad joogtaanba xaggiisa usoo jeesta baa nabigu xagga masjid alxaraamka iyo kacbada nabiguna sal allahu alay slam ninkii musiibu salaata wuxuu lahaa wastaqbil ilqibla qiblada qaabil ayuu yidhi haddii aynu walaalayaal intaa ku dhaafno shuruuddii salaada waxaynu u gelaynaa haddaba sifadii iyo qaabkii salaada ugu horrayn walaalayaal qofku salaada marka uu waxaasoo dhan ka soo baxo cawrihi soo asturuu soo tahaaro qaata ee ee qiblada uu qaabilo wuxuu niyeynayaa salaadii salaadan uu tukanaya duhur iyo casar iyo maqrib midkay tahay ayuu niyada gelinayaa niyada maxalkeedu waa qalbi talafudkan iyo ku dhawaaqani nebiga sala allah alay slam kama sugnaanin dabeedna wuxuu nebigu wuxuu odhanayaa markuu qiblada qaabilo qofkii tukanayay allaahu akbar buu odhanaya allahu a rugniga ugu horeeya ee salaada miftaaxeeda ah ee lagu galaa waa allahu akbar waana rugni salaadu la'aantii aanay guntamaynin waxaana laga maarmaana hadduu qofku awood u leeyahay isaga oo taagan oo qiblada qaabilsan inuu allahu akbar yidhaahdo haddii aad jamac oo kale masalan ku ordayso oo aad ku xidhanayso waxaa laga maarmaana takbiiratulixraamna inaad oo taagan tidhaahdo takbiirtan kale ee rukuucdana aad gaar u tidhahdo kala saarto takbiiratulixraamka adigoo taagan hadduu qofku akhras yahay oo aanu hadli karaynin dee wuxuu ka odhanuun markaa qalbiga unbu ka odhanayaa waxa kale oo sunno ah inuu qofku gacmihiisa kor u qaado ama takbiirta ka hor ama dabadeed ama la jirhkeeda saddexaas way furayin in yar inuu ka horreeya inuu ka dambaysiyo iyo inuu la jirhkooda farihiisa oo isku urursan oonu sidaa kala odhanin kala geynin ee saa isugu urursan ayuu kor u qaadayaa xadwa almankibayn yacni labada garab buu qaabilin amaa labadaa dhegood furuuca aludunayn labadaasiba nebiga sala alla alay sl ka sugnaaday inuu markaa garbaha iyo inaad markaa gaadhsiso dhegaha waayo nebigu sala allahu calayh wasalam kaana yarfacu yadayhi xadwa mankibayhi ida اftataxa salaa markuu salaada furfuranayo xadwa mankibayn buu gaadhsiin jiray markuu rukuucayana sidaasi leeg marka uu madaxiisa rukuucda ka soo kor qaadayana sidaasi leeg amaa dhegaha ayuu la simi jiray waayo nebigu sala allahu alay slm waxaa ka sugnaatay ayana inuu ahaa idaa kabara rafaca yadayhi xataa yuxaadiya bihima udunayhi ilaa dhegaa qaabiliyo dhegaha uu gaadhsiiye iyo xadwa labadaasiba waa furan yihiin intaa kadib waxa uu samaynayaa gacantiisaa midig ayuu gacantiisa bidix dul saarayaa ama wuu ku qabanayaa labadaasaa nebiga ka sugan inaad sidaa ugu qabato iyo inaad sidaa u dul saarto labadaasiba way ku furan yihiin inaad laakiin si ay isu weydaariso ama aad sii dayso maya sunna nebigu waa inaad ama saa isu dul saarto ama aad saa isugu qabataa inaad ayaga qabdi iyo wadci baad samaysaa qaar baa yidhi wadci iyo qabdibo labadii baanu isku daraynaayo labadaana wadcigii baanu ka dhigaynaa intaa kalena waa isku qabanaynaa ma jirta taasi ee nebiga sala allahu alay wasalam waxaa ka sugnaatay inuu wadci sameeyey ama qabdi sameeyey nabiga sal اllahu alay waslam kaana yadacu yadahu lyumna calaa kafihi ama waxaa kaloo nabiga wakaana axyaanan yaqbid bilyumna cala lyusra waa ku qaban jiray ama waa dulligi jiray halkeed geenaysaa markaa laabta ayaad saaraysaa laabtu markaa halkaa hoosana maaha halkanna maaha halkaa cunahana maaha laabtaad saaraysaa adoo sidii u haya ama sidii isu dul saaray ayaad laabta saaraysaa nebigu sal allahu alayh wasalam kaana yadachumaa calaa sadri laabta ayuu saari jiray wuxuu eegayaa markaa qofku mawdica sujuudihi meesha uu ku sujuudaya ayuu eegayaa oo sidii uu geel bidhaaminayo hareeraha eegi maaye halkaa uu ku sujuudayaa buu eegayaa waayo nebigu sala allah alay slam wuxuu ahaa marka uu tukanayo madaxuu foororin jiray wa ramaa bibasarihi ila alard araggiisana halkaa uu ku sujuudayaa buu yeeli jiray araggiisa meesha uu ku sujuudaya ma dhaafin jirin intaa kadib ducaulistiftaax ayuu ahrinaya ducaulistiftaax way fara badan tahay subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka smuka watacaala jaduka walaa ilaaha hayruka waa mid allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya ilah anigii dembiyaashayda kala fogey kamaa baacadta bayna almashriq walmaqrib si aad u kala fogaysay allahuma naqinii min khataayaaya kamaa yunaqa sabu labidu min addanas allahuma qsilnii bilmaa'i wasaraji walbarad taasina waa mid tan aynu macruufka ah aynu naqaana wajahtu wajiha liladii fatara samaawaati waa mid ayaduna inkastoy dheer tahay oo inta yar aynu kusoo gaabsanna keliya unaan ahay inay dheer tahay iyo adciyooyin fara badan ayaa kusoo array tuu doono kuwa mid ka midaba akhrinaya intaa kadib shaydaanka ayuu iska naaraya wuxuu odhanaya acuudu billahi min ashaytaan alrajiim ama wuxuu odhanaya acuudu billahi samiici alcaliim min ashaytaan alrajiim ama wuxuu odhanaya acuudu billahi samiici alcaliim min ashaytaan alrajiim min hamazihi wanafkihi wanafasihi ilaaha samiica caliimka shaydaanka rajiimka ee marjuumka la dheereeyay baan ka magan gelaya min hamazihi waa waalidiisa waa nooc min aljunuun wanafkihi waa kibirka inuu afuufo kibir markaa geliyu weynayo wanafasihi iyo gabay markaa madmuumaho aan wanaagsanaynu qofka markaa waxaasuun dhurayo lagu ibtileeyey intaa kadib marka uu yidhaahdo bismi illaahi araxmaan araxiim buu odhanaya nabiga sala allahu calayhi wasalam ibnuqayim sida uu ka soo raray kaana nabiyu yajharu bilbasmala wayukhfiiha akara mima yajhar nabigu sala allahu calayhi wasalam bisinka kor buu u qaadi jiray intaba in ka badan intuu hoos kor u qaadayna hoos buu dhigi jiray axyaanan inuu kor u qaaday way ka sugnaatay nebiga laakiin inta badan nebigu hoos buu dhigi jiray marka haddaad keli tahay adigu ama hoos u dhigo ama kor u qaado laakiin haddaadad tukinayso waxa roon inaad kor ugu qaado maadaama ay tahay nebiga sala alla alay slam mid ka sugan intaa kadib faataxada ayuu akrinayaa faataxada ayuu akhrinayaa nabigeennuna sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab faatixatu lkitaab qofka aan akhriyin salaadi uma jirto salaadi ma jirto qofka aan faatixatu lkitaab ku akhriyin من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج ومد من بها النبي صلى الله عليه وسلم يلي وارقني أنا صلاة لا أنت إذا أنسعينين حدي وقف قرن أيوه بل هذا أنا في رسالة ولا ليال النبي صلى الله عليه وسلم يسقى إنه ورمي حديث القدس وعيدي إلهي وحورنا إياه salaada bimacnaa faatixada waxaan u qaybiya aniga iyo addoonka ii dhacaysa laba qaybood markuu addoonku yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alihi rabbi alcaalamiina caalamiinta wax allayaaliya wixii ka soo hadhay oo dhan isagu rabbiga u ahay murabbigoodaha isagu abuuray ee maamulayey ilaahaasay mahadi u sugnaatay markuu yidhaahdo wuxuu odhanayaa xamadanii cabdi addoonkaygu waay mahadiyey الرحمن الرحيم إلهي نحريس عامك يتجارك بلها أيام هذا على مركو إلهه وعرنا يا أثناء علي عبدي أدون كيقو يا أماني مركو إلى مالك يوم الدين وحتى إلهي وأدوكو مالينتا أبا المالينتا يوم الدين كا كادوكو مالك يا ضاباتي كتلي أرهن أردن مالينتا على باتاي مركو إلهه وعرنا مجدني عبدي أدون كيقو يعني وإي شرفي بورنا إياه markuu idhahdo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahayow adigoo keliya ayaan ku caabudaynaa adigoo keliya ayaan kaalmo ku weydiisanaynaa markuu yidhaahdana wuxuu odhanayaa fa haadaa baynii wa bayna cabdii kaasi waa kaaniyo addoonkayga noo dhexeeya inuu i caabudo aniga keligii isla markaana i weydiisto kaalmo cibaadadii baa la horsiiya waayo cibaadadu waa taad ilaahay kaalmadiisa ku helayso haddaad ilahay cibaadadiisa ku helaysa kaalmo heli maysid marka uu yidhaahdo ihdina siraata almustaqiim ilaahayow nagu hanuuni jidka toosan siraata aladiina kuwii jidkooda ancamta calayhim aad u nimcaysay ee nebiyadii iyo sidiiqiintii iyo dadkii wanaagsanaya hayri almaqduubi calayhim ee aan ahayn jidka kuwaad u cadhootay ee yuhuuda waladaaliina iyo kuwii lumaytoona jidkooda aan ahayn marka uu sidaa yidhaahdana wuxuu odhanayaa fahaulaai licabdii walicabdii maa sa'al addoonkaygay kuwaasi u sugnaadeen addoonkayguna wixii weydiistay ayuu leeyahay idan waxa weeyaan salaadu waa faqaa ilaahay iyo addoonkiisa udhexeeya marka waxaa laga maarmaanaya inuu qofku aqoon u lahaado waxaanu akhrinayo macnihiisa inuu garanayo sidaa u garanayo ayaa lagama maarmaan ah مركا فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي أيوة آخرين إياه أنت كذبنا وحرنا يا آمين وإله يوم أقبل أه آمين بصصورة يسوى فضينا يوتشيرينا haddii uu qofku aanu faatixada hagaajinaynin wuxuu akhrin qur-aanka wixii kale u fudaaday isagoo si dhaqsaana u baranaya haddii kale wuxuu odhanaya subxana allahi walxamdu lillahi walaa ilaha illa wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah ayuu odhanaya haddii aanu garanaynin inuu si degdega u barto ayaana waajib ku ah intaa kadib wuxuu akhrin wixii qur-aanka uga fudaada ama suurad dhammaystiran ama dhowr aayadood ayuu sii raacin marka uu intaa sameeyo dabeed haddana wuxuu odhanaya allaahu akbar isagoo gacmihiina kor u qaadaya oo ama garbihii gaadhsiinaya ama gaadhsiinaya dhegihii ayuu allaahu akbar odhanaya sidii takbiiratulixraamka dabeedna wuu rukuucayaa waxa waajiba inuu siba dhabarkiisa inuu gacmihiisana qabadsiiyo jilbihiisa isaga oo sidaa ayuu jilbihiisa qabadsiinaya dhabarkiisa iyona wuu simaya ma bannaana inuu qofku sidaa laabta u taago inuu sidaa ay isugu sii foorariyaana ma bannaana waa inuu sidaa u simaa nabiga sala allahu alay sl alay xataa low suba calayhi ilmaau lastaqara biyo haddii lagu shubo xaggaa iyo xag afarta jiha dhinacna ugamay daadanayn macnaha siduu u simaya awgeed waxa kale oo lagama maarmaan ah inuu ka dheereeyo gacmihiisa inuu markaa iska dheereeyo ayaa iyana laga maarmaana oo aanu sidaa isku soo odhannin uu sidaa markaa yidhaahdo waxaanu odhanayaa subxaana rabbiy alcaiim subxaana rabbiy alcaiim buu odhanaya waajibku waa hal mar saddex iyo wixii kasii badanna waa wanaagsan yihiin waxaa kaluu raacin karaa subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma akfir lii subuuxun quduusu rabbulmalaa'ikati waruux ayuu raacin karaa in qur'aan la akhriya ayada lama ogola waayo nebigu sala alla alay slam waa lay diiday buuhi inaan qur'aan akhriyo rukuucdana rabbi weynay subxaana rabbiy alcadiim dhe baa layidhi buuhi sujuuddana subxaana rabbiy alaclaa waxaana laga maarmaana rukuucda inuu ku xasileenu markaba ka soo noqonin nebigu sala alla alay slam ku xasil buu yidhi intaa kadib haddana madaxiisa ayuu kor u soo qaadaya waxaan odhanayaa samica allahu liman xamida isagoo gacmihiina kor u soo qaadaya ma bannaana inuu gacmaha sin isugu soo celiyo laakiin gacmaha saasuu u qaadaya waxaanu odhanayaa markuu qumaatii isu taago rabbanaa laka alxamdu ama rabbanaa walaka alxamdu ama allaahumma rabbanaa laka alxamdu ama allaahumma rabbanaa walaka alxamdu samica allahu liman xamidna uu ku soo toosaya markuu qumaatii isu taagana intaasuu odhanaya mil'a samaawaati samaawaadka mugooda wa mila alard wa mila maa shi'ta min shayin bacd waxaa doonta dabadiya samaawaad iyo dhul dabado muggooda ayaa kuu sugnaaday buuha mahaddaa أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sidaas ayuu odhanayaan halkaa marka uu taagan yahay labadiisii gacmood waxaanu nidhi markuu sidaa yidhi miyuu sii daynayaa mise wuu celinayaa waa mas'ala ay culammada mucaasiriinta ay isku khilaafeen sida xoogga badani waxa weeye inuu laabtii ku celinayo waayo meelaha kale oo dhan hadday rukuuc tahay hadday sujuud tahay waa la sheegay gacmaha halka la saarayo halkaasuunbaan wax sariixii ku soo aroorin wax cad baan ku soo aroorin sidaa daraaddeed maadaama wax caddi ku soo aroorin halkaa dee waxaa looga qeyliyaas qaadanayo qiyaamkii hore mar haddii istaaggii horeba halkaa la saarayay marka dambena waa in halkii lagu celiyaa intaa kadib waxau odhanaya haddana allaahu akbar buu odhanayaa waxa uu dabeetana u hoobanayaa sujuuddii waxa iyana mukhtalaf ah ma jilbahaa la horraysiinayaa mise gacmaha ayaa la horraysiinayaa axaadiis dhowra baa nebiga sala alla alay slam kaga sugnaatay culimada qaar waa kala rajxeen qaarna waxay yidhahdeen axyaanan midkii la doonaba qofku waa samayn karaa sheekh maxamed naasirudiin alalbani isagu sifatu salaati nebiy isagu wuxuu ku xoojinayaa in la horraysiinayo gacmaha waliyadac yadayhi qabla rugbatayhi isagoo xadiidka isagu ku tegaya halka ay lajna daa'ima lilbuxuud waliftaa ayagu ay ku tegayaan in jilbaa la horraysiinayo sida xadiidka waayil ibnu juxri uu tilmaamayo ra'aytu nabiya sala alla alay sl idaa sajada wadaca rugbatay qabla yadayhi gacmaha ayuu jilbaha ayuu horraysiin jiro gacmuhu dambaysiin jiray haddii gacmaha horraysiinaysaana waa waa tilmaamaysaa waxaa waajiba markaa qofku inuu toddoba xubnood ka sujuudo wuxuu ka sujuudayaa labada lugood labada low labada gacmood wejiga iyo sanka gacmuhu iyagoo sidaa ayuu qiblada u jeedinaya wuu dhigayaa wejiga iyo sankana wuu dhigayaa jilbahana wuu dhigayaa faraha lugahana ayagana sidaasuu u dhigayaa oo waa inu ayagana dhuqo qiblada ayagana u jeediya inuu sidaa oo inuu yidhahdo dhabarka u jeediyo iyo inuu kor u qaado midnala lama ogola hadduu qofku awoodu leeyahay uu karayo waana inuu gacmihiisa mirfaqaynkiisa iyo xusulladiisa waa inuu dhinacyadiisa ka dheereeya si aana isu kala fogeeyaa sidii uu neef yari hoos mari karayo nebigu sala sl waa sujuudi jiray ilaa arka bayaadu ibtayhi ilaa dee inay saf iyo cidhiiri jiro hadduu cidhiiri jiro inaad saas un tidhaahdo oo dabeetana dadka aad cidhiiri gelisa dadka qaarkood baa isaas sameeya ma bannaana laakiin waa inaad haddii ay suurtagal ku tahay inaad samaysa haddii kalena dee sida aanad dadka muslimiinta ku dhibaynin waa inaad samaysaa waxaad kala geynaysaa jilbahaaga oo isku dhowayn maysid ayaga labada gomadood waa la isku dhejinayaa bay dhayaga gumadaha waa la isku dhaya lakiin jilbaha waa la kala geynayaa maxaa nabiga sala alla alay slam ayaa saa yarusu caqibayhi fii sujuudihi waa isku dhejin jiray waa sujuuddii waxaa laga maarmaana sujuudda inuu ku xasilaabaa laga maarmaana sidaynu usoo tilmaannay rukuucdii iyo ka toosidiiba in lagu xasilayey iyadana waa inuu ku xasilaa sidii nebigu sala allahu calayh wasalam uu lahaa ninkii saxaabigahaa ku xasil waxaa kaleehya ahoon bannaan inuu qofku markuu isjuudsaya gacmihiisa saa u goglado sida aygu u goglado inuu ugoglado ma bannaana hadduu sadaalo waxa furan inuu suxullada bawdyaha saaraa way u furan tahay laakiin inuu sidaa u gogladaa ma bannaana oo nebigu waa diiday sala allahu calay w slam sujuudda wuxuu odhanaya subxaana rabbiya laclaa buu odhanaya subxaana rabbiya laclaa hal mar wabixamdina waa la raacin karaa waa sugantay iyo wixii ka sii badan subuuxun quduusu rabbulmalaa'ikati waruux subxaanaka allaahumma rabbana wabixamdik allahuma kfir lii ayuu odhanaya dabeedna haddana wuxuu odhanayaa allaahu akbar oo sujuuddii ayuu ka soo toosaya isagoon gacmaa koru qaadaynin dabeetana wuu fadhiisanaya isagoo lugtiisa bidix sidaa intuu u dhigta badhidiisana saaraya lugta midigna sidaasuu taagaya dabeetana isagoo fadhiya wuxuu odhanayaa rabbi kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf hadduu raaciyo rabbi kfirlii warxamnii wahdinii wacaafinii warsuqnii hadduu raaciyan wajburnii iyadana waa sugantay oo waa ka sii wanaagsantay allahuma kfirlii allahuma kfirlii keliya hadduu ku gaabsadana waa u furan tahay waxaana lagama maarmaan ah inuu ku xasila iyadana weliba gacmihiisana wuxuu dhigayaa labadiisa bowdiyo farihiisa adraafdoodana halkaa jilbaha ayuu dhigayaa hadduu sidii u qabasho oo kale inuu jilbaha qabanayo ugu qabtaana waa midu furan haddii uu saasuunu dul saaraana waa midu furan iyo hadduu ku qabtaba intaa kadib marka uu fadhigaa la yimi hadduu ku xasilo ayuu haddana sujuudayaa sujuuddii labaad sidii tii hore oo kale sidii sujuuddii hore oo kale kadib waa ka soo kacaya waa ka soo henganayaa sujuuddii waa soo kacaya isagoo kibaaranaya oo allaahu akbar leh oo weliba gacmihiisana koru qaadaya soo kiciddaa marka uu soo kacayo ma gacmuhu hor qaadaya mise jilbaha waa masala mukhtalafa ayadana axaadiis dhowree nabiga sala alla alay slam kaga sugnaatay sheekh maxamed naasirudiin alalbani maamaya inuu yactamidu calaa yadayhi ama xadiidka yacjinu sidii wuxuu cajiimayo oo kale sidaa inuu markaa ugu kici jiray ayuu isagu xoojinaya halka ay tilmaamayaan culimmada kale alasna daa'ima ayagu ay xoojinayaan in markaa la horaysiinayo jilbaha in lagu kacayo gacmaa lasoo horqaadayo marka jilbaha lagu kacayo isaguna jilbaha la cuskanaya wuxuu leeyahy gacmaa la cuskanayaayo jilbaha la horqaadaya in waxa leey gacmaa la horqaadaya jilbaha lagu kacaya haddii ay hadba sidii qofka u sahlanaata ayaanu yeelanaya isaga u fudud ragcadda markaa labaad ayuu tukanayaa sidii tii hore oo kale waxaanay kula mid ahaynuun ducaul istiftaaxi ma laha ee tacawudkii iyo shaydaan iska naarkii qiradana ma laha laakiin faatixadii ayuu akrinaya waa rukuucaya rukuucdii waa ka toosaya waa sujuudaya fadhigii sujuudoodumaya haddana sujuuddii labaad sujuuddaa labaad markuu ka soo toosay ragcadda iftiraash buu samaynaya oo lugtiisii buu ku fadhiisanayaa tii midigna ayadana waa taagayaa markay halkaa marayso ee waatixiyaadkaa u fadhiisto gacantiisaa midig labadaa farood buu laabayaa fardhexada iyo suulkana sidaasuu taxliiq u samaynayaa amaa intuu raaciyaabuu saa u duldhigaya inuu sidaa u duldhigo iyo inuu taxliiqaa sameeyo labaduba waa furan yihiin ayada gacanta bidix jilibka ayuu ku laabayaa jilibka bidix ama wuu duldhigayaa tanna taanna wuu soo reebayaa saddexdan saasula suulkana waa duldhigaya ama sabaabada wustaada iyo suulka ayuu saa u taxliiqinayaa waxaanu markaa tan ayada murdisada ama sabaabada ama musabixada laydhaana wuxuu ku ishaarayaa ilaahay keliyeelkiisa weliba nebigu lahiya ashaddu cala shaytaan aad bay ugu adagtay buu ihi markaan saa kor loogu qaadayo markaa wataxidka bilaabo aya saa koru qaadaya waxaa sugnaatay inkastoo muran badani ka jiray nebigu inuu dhaqdhaqaajiyey dhaqdhaqaajiddaa lafdeeda kayfiyadu u dhaqdhaqaajiyay ma sugna horta marnaba saasun dee taxriig daa'ima oo saasa ma aha oo taxriig daa'ima un qofku saasunu yidhaahdo laakiin waxa ay ugu soo dhoweeyeen culimmada ku fasiraysa marka uu isagoo kor u qaadaya wuxuu ku ishaaraya o dhaqdhaqaajintani ay tahay dee marka uu ataxiyaatu lilah markaa ilaahay magaciisa iyo ducadayo ayuha nabi raxmatullaahi ashhadu an laa ilaha illa yacni dhaqaaqani waa tilmaamiddaa ilaahay aad ku tilmaamayso weeyaan dhaqaaqan lagu sheegaya kadib waxa uu dabeedna akhrinaya atixiyaadkii atixiyaadka siiqooyin badan buu nabiga sala la alay slm kaga sugnaaday taxiyaadka ibnu mascuud tashawdka ibnu mascuud ayaa ugu saxiixsan baa laydhaha wa ataxiyaatu lilah wsalawaat waطayibaat assalaamu calayka ayuha nabiyu waa mid atexyaad kale ayaa jira oo ibnu cabbaas leeyahay oo ka shaaficiyadu ay qaatay ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alayibaatu lilah tashawd ibnu cumar baa jira ataxiyaatu lilah alsalawaatu alayibaat oo isaguna ah tashawd ibnu abu muusa alashcari baa isaguna jira ataxiyaatu alayibaatu alsalawaatu lilah isagu noqonaya tashawd cumar ibnu khadaab baa jira ataxiyaatu lilah azaakiyaatu lilah alayibaat waa ataxiyaadiya nabiga sal la alay ka wada sugmay kayfiyaadka iyo qaabkaasi kii allayaaliye kii markaa qofku ugu atixiyaadsadaana midu furan weeye ataxiyaadna waa taxiya oo waa weynayn iyo milkiga iyo baaqinimada ku tusinaysa ilaahay bay u sugan tahay weeye salawaadkuna waxa weeye dee salaad wixii la odhan karo iyo adciye iyo baryo ilaahay lagu weyneeyo isaga ayaa mustaxiqahoo mutay tayibaadkuna waxa liyaaliyo wax wanaagsan hadday hadal tahay hadday sifo tahay addoommadiisa wuxuu ka aqbalayaa waa wixii wanaagsanoo ilaahay bay u sugnaadeen dabeedna atixiyaadkaasu akhrinaya kow doono haddii ay salaadu afar kalaba ka badan tahay oo ay saddex ama afar tahay waa inuu labadii ragcadood ee kalena soo dhammaystaa markau labadaa ragcadood soo dhammaysto iyadana atixiyaadkii dambe u fadhiisanaya atixiyaadkaa dambe wuxuu kaga duwan yahay uun kii hore sinta ayuu dhulka dhigayaa lugta bidixna wuxuu ka hoos saarayaa lugtiisa midig isagoo lugta midigtaa u taagay ayuu lugta bidixna ka hoos saaraya dabeetana sintuu ku fadhiisanaya tawaruq baa la yidhaahdaa atixiyaadkiibuu dabeedna ahrinayaa waxaa intaa dheer salliga ibraahimiyada la allahuma salli cala muxamadin wacala ali muxamadin kama sallayta cala ibrahima wacala ali ibrahima inaka xamiidun majiid wabaarik cala muxamadin wacala ali muxamadin kama barakta cala ibrahima wacala ali ibrahima inaka xamiidun majiid taana wuu raacinaya atixiyaadka dambe oo waa lagama maarmaan waxa kaloo iyana laga maarmaana inuu yidhahdo allahuma ini acuudu bika min cadaabi jahannam wacadaabi alqabri wamin fitnati almaxya walmamaat wamin fitnati masiixi dajaal ilaahay inuu ka magan galo cadaabu jahannam cadaabka qabriga fitnada maxyaaga iyo mamaadka nolosha iyo geerida iyo masiixu dajaal fitnadiisa culimada qaar baaba waajibiyey waayo nebigu sala allahu alay slam amar buu ku bixiyey intaa kadib wuxuu ku ducaysanayaa wixii ilaahay karsiiyo ee ducaa ayuu ku ducaysanayaa intaa kadibna wuxuu odhanaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi iyo assalaamu calaykum dhinacaa midig iyo dhinacaa bidix salaadda horta walaalayaal intaas ayay kayfiyadeeda iyo qaabkeeda iyo sifadeedu ay tahay waxa un aan sii raacinayaayoo laga maarmaan ah waxa wanaagsan qofku inuu sii fadhiyo astaqfirullah astaqfirullah ilahay baan dembidhaaf weydiisanaya saddex jeer inuu yidhaahdo allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta ya da aljalaali walikraam inuu yidhaahdo inuu adkaartaasi akhristo saddex iyo soddon jeer inuu subxaanallah yidhaahdo saddex iyo soddon jeerna allahu akbar yidhaahdo saddex iyo soddon jeerna alxamdu lilaahi uu yidhaahdo marka boqolaadna uu yidhahdo laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa cala kulli shayin qadiir aayad kursida iyo qul wallah iyo qul acuudu birabbilfalaq iyo qul acuudu birabbiinnaas inuu markaa iyagana akhristaana iyaduna mid sunnaahoo u wanaagsan weeye waxaa laga maarmaana walaalayaal salaadeenna inaynu sidaa u ilaalinno inaynaan fudaydsanin weliba inaynu masaajidada iyo jamacana aynu ku gudano ilahay waxaan weydiinaya inuu inaga aqbalo salaadeena iyo cibaadadeena inuu inagana dhigo kuwa u guta sida isaga raalligelinaysa wabilahi towfiiq wasalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu